Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayana furay sharka bandhiga tiknoolajiyada beeraha Soomaaliyeed kaasoo lacag bandhig ka iyo caqabadaha beeraleyda dalka haysada iyo dadaalada iyo dowladda kebyaha inta koran qaadowka lahasaarowka iyo dalagyada beeraha Soomaaliya ra-iisul wasaare Xamse ayana xusin xukuumadda daanqaran iyo suubidi qorshe isbedel qaran oo mudnaanta siyawa walhasaarowka gudaha dalka uu soonaanka baaqi beeraleyda Soomaaliyeed inuu la majibaaraan tacabka beeraha si ohan saaran unooyinka falan dalka mustaqbalkan iyo kadhoofii koran adduunka arrin laakiin u baahan iskaashi iyo wada shaqayn xoog leh oo dhammaan qeybahaas oo kala duwan oo dhan dhex marta waaye dowladda soomaaliyeedna ay ku hogaamiso dadka soomaaliyeedna ay garwaaqsadaan inayna bixinayn i d b coms la dhex fadhiyo iyo nolol sidaas un ah oo deedna maxaan ku dhahaa lasii kala dhaxlo inaysan bixinayn arrinta bacrimin la-aanta iyo fertilizerka la joojiyey waa arrin ay tahay in maalin golaha wasiiradana laga xusay arrintaas si serious ah inaan dibigagis ugu samayno fursadaha jira inkastoo caqabadahaas ay jiraan laakiin haddana fursado waaweyn ayaynu haysanaa oo aan aaminsanahay inay aan kaga bixi karno durbadiiba dhibaatooyinkan hadda jira waad ogtihiin dalkeenna in ka badan five point two billion dollars baa laga cafiyey oo dayn cafisa ayaynu ayaynu dalkeenna ayuu ilaah aan ku guulaysanay oo ilaahay nagu guuleeyey haddii aynu halkaas marka aynu nahay dalkeen oo dhani meeshu ku yaalla mowqiciisa saan sheegnay resourceka dhex yaalla intaba adduunka oo dhani wuu soo eegaya waxaan la rabaa waddankeenna marka in la maalgashadaa la doonaya wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo bandhiga ka azuumi danayaalka saamileyada beeraha bangiyada iyo shirkadaha ganacsiga iyo sheegay inay dulahooda bandhiga uu siiya horumaryowka beeraha iyo siilin adeegsan lahay tiknolojiya casriye hal abuur iyo halwaara taasoo laka dhiirigeliyo beeraleyda soomaaliyeed bandhig beereedkan maanta halkan aan wasaarad beereed ahaan aanu soo bandhignay waanu ugu talagalnay inaanu isku barno awoodooda iyo waxay hayaan iyo mid waliba halka uu kaga jiro tacbashada beeraha saamiley badan iyo daneeyayaal daneeyayaasha iyo saamileyda beeraha aanu ugu talagalnay excellency saddex afar gees ayay maanta bandhigani ku saabsan yahay sidaad ka soo aragtay bannaanka afartaa qaybood oo ah wax lasoo bandhigo bandhig in la sameeyo hal abuur in la sameeyo tiknolojiyadda aanu haysanay dhinaca beeraha inaan soo bandhigno iyo gorfaynta siyaasadda iyo horumarinta beeraha afartaa aag ayaanu excellency culayska saarnay intaas waxaa weheliya excellency dhibaatooyin kale oo cimiladu ay keentay sidii halkan ninkii aqoon-yahanka ahaa uu ka sharxay maxamed cabdiweli qofka beeraleyda ah wuxuu ku jiraa xaalad amraysa inuu beerta ka tago